shirkana uu iskugu yeedhay ra-iisul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen deeqbixiyayaasha intooda badan waxaa laga wada hadlayey soo saaridii lacagta cusbayd ee soomaalida soomaali shiling ayaa laga wada hadlayey sida dadka soomaaliyeed ay ka warqabaan shuruudo fara badan fara badan baa lanagu xidhay si loosoo lacagtaa loo soo daayo si lacagtaa loo keeno oo loo soo daabaco waxaa loo baahnaa shuruudo fara badan shuruudahaas oo labiyo tobankii biloode na dhaafay sideediyo tobankii biloode na dhaafay laga soo shaqaynayey waxaa laisla gaadhay in shuruudihii lasoo wada bejiyey mar haddii lasoo bejiyey markaa maanta waxaan u taaganahay waxa weeye in dalkeenna lacagtiisii soo noqoto shilinkii soomaalidu soo noqdo taasina waxay u baahatay lacag bay u baahatay lacagtaasoo laba qaybooda qaybi waxa weeye lacagta lasoo daabacayo daabaca lafteeda ayaa lacaga oo loo baahan yaha lacagta la helo maamulkeedii lacagtii maamulkeedii iyo hadday ama kor kacda ama hoos u kacda wixii lagu maamuli lahaa iyo meelgeynteedii iyo muxuu ahayn amnigeedii wixii lagu maamuli kharash buu baahday kharashkaa u baahday oo laisku soo geeyo koob iyo afartan milyana ayaa la doonaya inay meel ka yimaadaan si aad ogtihiin meeshaasi ma noqonayso meel inagu aan keeni karro dakhligeenuna ma gaari karo nasiib wanaag dowlada fara badan iyo agencies fara badan ayaa ku ballan qaaday oo noo sheegay hore noogu sheegay inay arrintaasi tahay arrin lagama maarmaana dalkan u tahay maadaama shuruudihii lasoo bojiyena ay diyaar u yihiin inay lacagaha isku dayaan inay noogu deeqaan marka shirkani waxa weeye uu ra-iisul wasaaruhu jeergeli guddoominayey isaguna isugu yeedhay wuxuu shirkii ugu horreeyey ee laga wada hadlo arrintaas waxaan filaynaa shir kale oo ka weyn inuu kan ku xigi doono oo dabeetana lacagaha aan soo heli doono ay ku xigi doonto markaa inaan kambani weyn helo oo lacagtaa inoo soo daabca inaan heli doono marka waddadu si fiican bay u socotaa